asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayrta qiimaha laha waddanaka dhex fiidhaay halkani waa shabakada caalamiga somaali dfrnewscom kuna soo dhawaada war wixii dal iyo dibidda idinka helna habeenkan caawa caawana warka waxaa soo wada jira idinku soo tebinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka kiiskii dilka ahaa ee marxuumad ruqiye siciid ayaanle oo lasoo gebagabeeyey iyo go-aamo ka soo baxay oo ay soo saartay maxkamadda gobolka hargeysa maanta oo ku beegan maalinta saxaafadda adduunka oo laga xusay somalilan iyo ergeyga gaarka ee u qaabisan qaramada midoobay soomaalida oo fariin u diray warbaahinta soomaalida guddidii heer qaran ee qabanqaabada xuska sietubaka mey oo ka hadlay qodobo muhiim u ah xuska maalinta qaran ee sideediyo tubaka mey qaraxyo waaweyn oo gelgelya caasimada soomaaliya ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya oo magaalada adis ababa kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka john kerry akhyaarta qiimaha lah wadanagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii caawa idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan maxkamadda gobolka hargeysa ayaa maanta xukumo dil iyo xabsiyo kala duwan ah ku riday dambiilayaashii loo haystay dilkii foosha xumaa ee loo geystay marxuumad ruqiye siciid ayaanleh faahfaahinta warkaas waxaa inoo hayaa yuusuf maxamed ismaaciil fadhigan saaka ee maxkamadda oo ammaankeeda aada loo ilaalinaya ayaa garsooraha maxkamadda gobolka hargeysa faysal cabdilaahi ismaaciil dhagadhago waxa uu ku dhawaaqay go-aamada ay maxkamaddu ku soo gebagabaysay dhegaysiga dacwadda dilka marxuumad ruqyo siciid ayaanleh waxaanu guddoomiyuhu ku riday xukun dil toogasho ah haweeneyda gacan ku-dhiiglaha koowaad iyo saddex ka mid a carruurteeda haddaan xukunka idiin sheego muuna muune maxamed cabdilaahi ina faadimo cali soddob iyo sodon jira waxay maxkamaddu ku xukuntay qisaasdil qisaas dila maxamed axmed cabdi ina muune maxamed waxay maxkamadda ku xukuntay qisaas dila zakariya axmed cabdi ina muune maxamed sagaal iyo toban jira ina muune maxamed waxay ku xukuntay qisaas dila farax axmed cabdi ina muune maxamed sagaal iyo toban jira waxay maxkamadda ku xukuntay qisaas dila afartaa waxay maxkamadda ku xukuntay qisaas dila
sidoo kale waxay maxkamaddu toban sano oo xadhiga ku riday gabadhi yar oo aan gaadhin da-dii qaangaadhka halka sidoo kale nin marin habaabiye kiiskan ay maxkamaddu ku riday hal sano oo xadhig ah iyadoo ay xorriyaddiisana maxkamaddu u soo celisay saygii qabay gacan ku-dhiiglaha koowaad iyo haweenay kale oo la masabiday waxaa kaloo maxkamaddu ku xukuntay hana cabdisalaam ismaaciil ina muune maxamed toddobiitan jir ah taasoo sharcigu dhigaayo toban sano xadhiga ku xukuntay iyadoo ciddii sideed toban jirka weyn ee kal dambi geysata sharcigu wuxuu dhigayaa in qisaas la qisaaso wixii ka yarna xadhig baa lagu bedelaa lix xadhigaasna wuxuu ka bilaabmaya lix sano ilaa shan iyo toban sano markaa toban sanaana looga dhignay anagoo cudsanay qodobada sharciga dhigaya qodobka forty six laydhaa ayaanu cudsanay toban sanaana ka dhignay xuseen xaaji baxnaan xisi oo iyadana ku eedeysnay qodobada dilka ah oo ay masabidaysay gabadha muuna la idhaahdo aan hore dilka ugu soo xukunay waxaan u celinay xorriyaddii sababta oo ah baadidoonkii ay gabadhaasi baadi doonaysay ay korbayada daba socotay ayay ugu soo dartay kiiskan kabacdi markii xafiiska xeeraanku waa caddeynana keli waayey dadku ku caddeyn waayey kuna raacnay in xorriyaddeedu loo celiyo sidaas ayaanu kalsoon loo celiyay cabdisalaam ismaaciil maxamed ina faadamo nuux oo ah ninkii qabay muuna maalintaasuu ku dhacay wuxuu ku maqnaa magaalada berberin tugto lama ogeyn muddo bilana gabadha way kala maqleen gurigaba maseexay kabacdi markuu ku dhacay ayuu isagu yimi isaga xariiriisa ayaanu celiyay maxamed xasan cabdi oo lagu yeedanayay qodobka two nine seven oo markii baaristu socotay inuu jara habaabiyey isla markaana ku sheegay biliiskii iyo ehladii marxuumadda u sheegay inuu ku arkay marxuumadda tuulada kalabaydh baadigoobkii markii la baadigoobiyey ayaa wuxuu yidhi waxay joogtaa fadiga gabadha ku arkay buu yihi tuulada kalabaydh baalistii booliska iyo eheliyadii marxuumadda ayuu majar habaabiyey waxay maxkamadda ku xukuntay sanad xadhiga sidaas ayay maxkamaddu xukunka kusoo saartay maanta ay taariikhdu tahay saddexdii bishii shanaad zero thirteen zero fourteen ya go-aankan ay maxkamadda gobolka hargeysa maanta ku dhawaaqday ayaa bulshada somalilan in badani waxa ay u dhegtaagayeen nooca uu noqon doono go-aankan ay maxkamaddu soo saartay maadaama falkani ahaa fal jariimad ah oo arxandarri ah iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinta saxaafadda adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa xaflad uu soo qabanqaabeeyey ururka saxafiyiinta somalilan ee solja oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan dowladda xisbiyada mucaaradka ah iyo daneeyayaasha saxaafadda somalilan waxaana madasha laysku weydaarsaday caqabadaha hortaagan saxaafadda somalilan iyo tacadiyada ay xukuumaddu ku hayso dhinaca kalena ergeyga iyadoo maalinta xoriyadda saxaafadda loo dabaaldegayo adduunka oo idil maanta ergeyga gaarka ee u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha soomaalida nicholas key ayaa ammaan u jeediyey saxafiyiinta soomaaliyeed ee naftooda ku waayay iyagoo waajibaadkooda gudanaya wuxuu ugu baaqay in la wada ilaaliyo lana dhowro xoriyadda saxaafadda waxaanu ammaanay warbaahinta firfircoon oo kusii kobcaysa soomaaliya soomaaliya waxay hadda ka soo baxaysaa tobaneeyo sano oo colaad ah laakiinse weli waxay ka mid tahay meelaha adduunka uga khalisa badan ee uu weriye ka shaqeeyo waxaa aada u muhiim ah in la helo saxaafad firfircoon madax bannaan oona kala duwan wariyaashu waxay cayaarayaan kaalin mug leh iyagoo ay soomaalidu ay wado ajandahan weyn oo lagu dhisiyo dowlad iyo nabad saxaafad xor ah waxa ay dadka siisaa fursad ay ku helaan xogta ay u baahan yihiin si ay u gaadhaan go-aamada muhiimka oo ah noloshooda waxayna sare u qaataa wacyiga ay u leeyihiin arrimaha saameynta ku leh noloshooda qoysaskooda iyo bulshadaba waxayna dadka gacan ku siisaa si ay dowladda iyo mas-uuliyiinta ugala xisaabtamaan falalka ay ku kacayaan ayaa uu yidhi u qaybsanaha qaramada midoobey arrimaha soomaalida nicholas gay oo ku saabsan maalinta saxaafadda adduunka u diray saxaafadda soomaalida waxaana uu intaas raaciyey oo uu yidhi waxaan ammaan u soo jeedinayaa wariyaasha soomaaliyeed iyo geesiyada ah oo naftooda ku waayey ama lasoo weeraray iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo waxaan aragnay inay aada hoos ugu dhaceen weeraradii loo geysan jiray wariyaasha sanadihii dhowaa laakiinse hawshu weli fari kama qodna oo waxaa weli jira wax badan oo u baahan in wax laga qabto wariyadda saxaafadda ka jirta soomaaliya weli way dabacsantaha ayaa uu yidhi nicholas gay oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabisa soomaaliya waxaan soo dhaweynayaa wadatashiga u dhexeeya bahda warbaahinta soomaaliyeed iyo dowladda federaaliga ah si loo dhammaystiro sharciga warbaahinta ee cusub sharcigan wuxuu noqon doonaa tallaabo muhiim ah ee loo qaaday tixgelinta mabaadiida asaasiga xorriyadda saxaafadda sharciga cusub waa inuu awood siiyaa wariyaasha si ay qayb muhiim ah uga geystaan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ayaa uu kusoo gabagabeeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qabsa soomaaliya war saxaafadeed uu soo saaray maanta oo ku beegan maalinta saxaafadda adduunka uguna talagalay warbaahinta soomaalida guddida heer qaran ee qabaqaabada xuska sideed iyo tobanka may ayaa maanta ka hadlay sida loogu diyaargaroobayo weyneynta maalintaasi ee dalka iyo gudihiisaba shirkan ayaa waxaa ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha ee somalilan mudane cali maxamed waran cadde ahna gudoomiyaha guddida heer qaran ee xuska sideed iyo tobanka may wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane cabdulaahi maxamed daahir cukuse iyo maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud aydi sootalko oo dhammaantood ka waramay sida loogu baahan yahay in cudud midaysan looga qayb qaato xuska munaasabada qaran ee sideed iyo tobanka may waxaana ka mid ahaa hadal maanta isugu ka yeedhnay in aynu u sheegno bulshada reer somalilan debad iyo gudaba sidii caadadaynoo ahayd in aynu bilaabayno dabaaldeggii aynu ugu talagalnay siddeed iyo tobanka may oo runtii ah maalin aada iyo aada noogu qiimo badan halku dhigga sanadkana uu yahay ictiraaf ku dhisan nabad iyo horumar waxaynu u baahan nahay haddaynu nahay bulshada reer somalilan caalamka waxaynu marti uga nahay ictiraaf ilaahay baa ictiraafka haya laakiin saxaaxii baynu ka doonaynaa iyagana waxa markaa muhima qofku markuu wax doonayo wuxuu la yimaadaa ficilkeeda iyo muuqaalkeeda ee diin may waxay ka mid tahay waxyaabaha aynu caalamka ku tusayno inaynu nahay dad u qalma inay noqdaan dowlad ka mid ah duwalka caalamka ama un waxay ka turjumaysaa sida aynu waxu qabsannay horumarkaynu gaadhnay nabadgelyada aynu adkaynay institutionska iyo qaranka aynu dhisanay ciidamada iyo nabadgelyada aynu dhisnay sida dadkeenu ugu riyaaqsan yahay inuu caalamka tuso
dunida caalamka jaaliyadaheena dabadu way qabtaan xuska sideed iyo tobanka meey waanay ku kala horumarsan yihiin waanay ku kala firfircoon yihiin sanadkanna waxaan u malaynayaa sidaa aanu warka ku hayno deegaamo fara badan ama dalal fara badan oo dunida ka mid ah ayaa jaaliyadahoodu waxay u abaabulan yihiin inay sanadkanna muujiyaan xus weyn oo u qalma maalintani qiimaha ay noogu fadhido cariga ingiriiska oo hore looga samayn jiray sidaasoo kale shifield iyo arrimihii cusbaayee soo kordhay iyagana waxa ay keenayaan inay arintaasi aqoonsiga darteed dadaal fiican oo fara badan sameeyaan wadamada carabta oo iyagana markii hore ay ka fiicnaan jireen kuwa yurub sanadkan waxaan u malaynayaa inay dadaal fara badan samaynayaan dalkana dunida dabadeeda iyo dalka gudihiisabana waxaan ku celinayaa mar kale qof kasta oo somalilan ahi ka qaybgalka xuska sideed iyo tobanka may waa kaga wakiil gudida qabanqaabada ee sideed iyo tobanka may waa hawl aad nala qabatay waa hawl aad naftaada
dhammaan qof waloo muwaadina oo aqalle amba aqal degeni aqalkiisa ha ka koogtaago calanka wajahada aqalkiisana ha mariyo istambar waxa weye waa iidda iidaha islaamka ka duwan ee koowaad inagu leenahay labada iidood islaamka marka laga yimaado iidda koowaade kalenu leenahay inagu waxa weyaan waa idhimey kolkaa qofku inuu wajahadiisa aqalka wajahadiisa magaalo kastaba ahaade waa inuu wajahada aqalkiisa istambar mariyaa xashiishkana ka hor qaadaa hoostiisana nadiifiyaa calanna ka dul taaga taasoo keenaysa inay muujinayso muxuu ahaa muwaadinimada qofka warar ka hordhaca ee ka imanaya caasimada dagaaladii qaraxyadu la degeen ee muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraa toban qof ay ku dhimatay qarax xoog badan oo ka dhacay meel ku dhow kilomitr for ee magaalada muqdisho dadka dhintay ayaa iskugu jira askar iyo kuwa rayid ah askarta ku dhimatay ayaa la sheegaya in ay gaadhayaan shan waxaanay waardiye ka ahaayeen mas-uul hore uga tirsanaan jiray maamulka gobolka banaadir wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedku ahaa saraakiil ka tirsan dowladda oo halkaas marayay xilligaas waxaana halkaa ka dhacay ay ahayd waxaana halka uu qaraxaasi ka dhacay ahayd goob aada mashquul u ah waxaana ku dhowaa xarun lagu iibiyo gaasta dadka ku dhow goobta qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in xogayihii hore ee gobolka banaadir cabdikaafi hirowle uu qaraxan ku dhintay inkasta oo dowladda ayna weli si rasmi ah uga hadal toddobaadyadin ugu dambeeyey ayaa waxaa isa soo taraya qaraxyada iyo weerarada lagu hayo xarumaha dowladda federaaliga ee soomaaliya iyaga oo dhinaca kale xukuumadda ay sheegayso in ay qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo amniga caasimada madaxweynaha uriyada federaaliga ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kuna la qaatay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry oo safar ku maraya dalal badan oo kamid ah qaaradda afrika kulanka dhexmare xasan iyo kerry ayaa ka dhacay magaalada adis ababa waxaana uu ahaa mid hore loo qorsheeyey oo ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku sii shaacisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waftuu hogaaminaya ayaa maalintii shalay oo jimco ahayd gaadhay xarunta dalka ethoobiya ee adis ababa iyagoo kulankan labada mas-uul ayaa la sheegayaa in ay diiradda ku saareen isbedeladii u dambeeyey ee soomaaliya dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada al-shabaab howlgallada gargaarka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa khariirada soomaaliya loo jeexay ee ah in doorashooyin xor oo xalaal ahi ay ka dhacaan wixii loo gaadho sanadka labada kun iyo lixyo tobanka dalka maraykanka ayaa dhaqaale badan ku bixiya howlgallada nabad soo celinta ee soomaaliya ee dalalka midooda afrika ay horkacayaan sidoo kale waxaa maraykanku dhaqaale badan ku bixiya howlaha bini-aadanimo ee qaxoontiga soomaaliya iyo horumarinta arrimaha bulshada sida ay sheegayaan wararka hoose ay helayso shabakada wararka ee qurbajoog dotcom ee la xidhiidha safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegaya in muddada uu ku sugan yahay etoobiya uu kulala qaado doono ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda iyo weliba diblomaasiyiinta wadamada shisheeye u fadhiya xarunta midooda afrika ee adis ababa akhyaarta qiimaha rahwadanaga raxiidhaay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa war wixii dal iyo dibadu aydi ka haynay warkana waxaa si wada jira idin kusoo tabinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad warkan warka xiga horti waxaan idinkaga teginaa dhinacii heesaha dabas qaraadiyo yaa isuu u ogolya aynay wacaddaneeno waya badaanisdoone yaa isuu u ogolya aynay wacaddaneeno waya